أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkaa duhurnimo ugu doorka roon waxaa goordhow la baahiyey sawirada weerarkii lagu laayay askari iyo saraakiil murtadiin ah oo maalintii khamiistii ka dhacay duleedka magaalada baydhabo kooxaha mucaaradka riddada ayaa ku dhawaaqay inuu dhammaaday mudaxeedkii murtada xasan ee gurguurta islamarkaana aysan u aqoonsanayn madaxweynaha kooxda riddada inuu xilligan yahay jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu dilay askar raashaan ah oo ka dhacay waqooyiga dalka maali mu'asasada alkataab ayaa baahisay xalqadii labaad ee taxnaha lagu faaqadayo kaalinta dahsoon ee kiniisadaha kirishtanku ku leeyihiin ee siyaasadda soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo midowda gaalada yurub ayaa sheegay in nidaamka kooxda riddada uu galay marxalad cusub iyagoona ka dayriyey xaaladda cakiran ee nidaamka gurgurte iska horimaad dhexmaray maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtia taariikhda hijiriguna ay tahay sagaaliyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan waxaa goordhow la baahiyey sawirada weerarkii lagu laayay askariga saraakiil murtadiin ah oo maalintii khamiistii ka dhacay duleedka magaalada baydhabo bashiir muxidiin abwaa'iman ayaa warbixinta warkan eegaya bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka nuur cali warsame abusheyba ee sawiro hordhac ah oo ku aadan dagaalkii xooganaa ee maalintii khamiistii ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada baydhabo wilaayada islaamiga ah ee baay halkaas oo lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo doonayey inay falal arbushaad ay ka geystaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee walaalka dagaalkii dhacay ee waxaa la ogyahay in lagu dilay in ka badan labaatan askar oo murtadiin ah oo saraakiil ay ku jiraan halka tiro intaa ka badanna ee lagu dhaawacay marba marka ka dambeysa waxaa sii kordhayaa khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay dagaalkii ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee haddii aan eegno sawirada ee waxaa la arkayaa sawirada maleeshiyaadka kooxda riddada oo daadsan halkii lagu dagaalamay iyadoo dhulkan uu ahaa dhul doog ah islamarkaana meelaha qaar ay tahlay xareedda roobka waxaa la arkayaa ee bakhtiyada maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah oo daadsan iyagoo tuutahoodii wata islamarkaana dagaal diyaar u ahaa balse allaha fadligii halkan ay ku haleeshay rasaasta ciidanka towxiidka askar fara badan ayaa la arkayaa oo meydadkooda goobta ay yaalaan sidoo kale waxaa sawirada lagu arkayaa gaadiidkii mujaahidiintu allaha fadligii khaniim ahaan gacantooda usoo galay oo afar gaari ahaa islamarkaana mid kastoo gaadiidkaasi ka midna waxaa saaran ee qoryaha culculus oo ay cadowga doonayeen in ay ku dhibaateeyaan dadka muslimiinta balse gaadiidkan iyo hubkooda maanta waxaay ka mid yihiin ee kuwa lagu difaacayo cirdiga iyo sharafta dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay ee runtii sawiradan ee waxaa laga dheehan karayaa in ay qaarkood ama gaadiidka ay kusoo horan yihiin xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta ee laga taagay raayada tawxiidka waxaa la arkayaa haliyeyada tawxiidka oo qaar ka mida gaadiidka agtaagan islamarkaana ee gacanta ku haya gaadiidkii cadowga ay doonayeen in dadka muslimiinta ay ku dhibaateeyaan runtii waa sawiro ilqawowsi ah oo dadka muslimiinta ay ku labqawowsan doonaan marka ay daawadaan waana ilaa iyo labaatan sabir waxaan ka warrayn in howlgalkan ka dhac duleedka magaalada baydhabo lagu dilay saraakiil muhiim u ahaa kooxda riddada soomaaliya waxaa ka mid ahaa laba sarkaal oo lagu kala magacaabo yunis iyo cali cadow oo kala haystay maleeshiyaadka kooxda riddada ee guutooyinka sideedaad iyo sagaalaad waxay ugu yareen balse allaha fadligii noloshoodii iyo dhibaatadii dadka muslimiinta ay ku hayeen lagu soo afjaray ee duleedka magaalada baydhabo weerarkii cuslaa ee khamiistii ka dhacay kaasoo si aad ay u soo dhoweeyeen guudaan dadka muslimiinta waxaan leenahay allah ayaa ku mahadsan ciidamada mujaahidiinta u suurtageliyey in dharbaxadan culus ay gaarsiiyaan cadowga allah mahadsanida walaalka waa iman جماعada nusratul islaam walmuslimiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu dilay askar raashaan ah oo ka dhacay waqooyiga dalka maali haddaba faahfaahinta warkan waxaa haya yaasir maxmed jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay sii kordhisay howlgallada ay ka fulinayso galbeedka qaaradda afrika gaar ahaan waddanka maali go-doonka ay ku hayso magaalada boomaaco ayaa sii xoogaysanaya iyadoo ciidamada mujaahidiintu ay gebi ahaanba mamnuuceen gaadiidka galaya caasimadda iyadoo ay fashilmeen iskudayo oo nidaamka ka jira dalkaasi ku doonayay inuu go-doonka ku jebiyo gobolka tombogto ciidamada dowladda maali iyo kuwa ruushka ayaa dhaqdhaaqyo xoogan ka wadaa si ay u soo ceshtaan magaalooyinka ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen konayo ka mid ah cadowgaasi ayaa allah fadligii ciidamada mujaahidiintu waxay la heleen qarax aad u xoogan iyadoona gebi ahaanba ay burbureen dhowr ka mid ah gaadiidka ay isticmaalayeen ilaa shan askari oo raashiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgalkaasi oo allah fadligii si gaar ah uga dhacay duleedka magaalada biir mu-asasada azalaaqa ayaa dhankeeda faafisay sawirada meydadka ciidamada ruushiyaanka ah ee lagu dilay howlgalkaani waad mahadsantahay yaasir mu-asasada alkataab ayaa baahisay xalqadii labaad taxnaha lagu faarqadayo kaalinta dahasoon ee kiniisadaha kirishtaanku ku leeyihiin ee siyaasadda soomaaliya xaaris cabdiqaadir ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey xalqadii koowaad ee warbixinnadan waxaan boorka ka qaadnay baalalka duugoobay ee ku saabsanaa kaalinta gumaystaha ku lahaa gaalaysiinta bulshada soomaaliyeed iyo halka ay ku abtirsadaan kiniisadaha maanta dalka ka dhisan waxaan sidoo kale diiradda saarnay iskaashigii ka dhexeeyey maamuladii isxigxigay iyo kiniisadaha reer galbeedka iyo dowrka ay ku lahaayeen in gaalada kirishtanka ah ku xididaystaan talada dalka iyo majaalka waxbarashada
tani waa qaybtii labaad dokumentariga wawaduulow takfuruun oo muasasada alkataab ee baahisay gelinkii dambe ee shalay waxay muasasadu xalqadan diiradda ku saaraysaa soo gudbinta sida hay-adaha kirishtaanka uga faa'iidaysteen dagaaladii sokeeye ee burburkii ku habsaday dalka soddonkii sannae lasoo dhaafay iyagoo markan ku hoos gabanaya halkudhigyada marin habaabinta ah sida fidinta gargaar samafal rajo soo celin nabadayn iyo wixii la mid ah waxaad goysa mooye lawaanimaad gargaartaaye gurigii barwaaqaysan sida dhurwaa loo fasaxay xeen ari ah waxaa dalka ku soo yacay boqolaal hay-ado ah oo u hamuun qaba sidii ay dalka uga dhex ugaarsan lahaayeen ummadda soomaaliyeed miciyahooda sumaysanna hal mar u suri lahaayeen maqaal uu baahiyey wargeyska los angeles times sanadkii kii ayaa ciwaan looga dhigay quudinta soomaalida macluulka ah ayaa noqon karta tallaabada ugu horreysa ee dib u gumaysiga soomaaliya waxaana maqaalkan lagu xusay in soomaaliya la gelin doono gumaysi cusub oo hoostaga qaramada midoobay iyo in qarniga kow iyo labaatanaad kiniisadaha iyo hay-adaha gargaarka ee maraykanka ay buuxin doonaan booskii diinfidyaenadii kirishtanka ahaa ee dabayaaqadii qarnigii sagaal iyo tobnaad taageerayey qaybsiga afrika wuxuu isdaarku sidoo kale uu soo bandhigayaa xaqiiqada dhabta ee duulaankii horaantii sagaashamaadka waxaana la soo gudbinayaa madaxweynihii hore ee maraykanka george w bush kaasoo hadalkiisa laga dheehan karo in hadafka hay-adaha magacyada loo kala duway iyo kiniisadahoodaba uu ahaa gumaysi dadban si ka duwan halkudhigida ay ku soo howlgaleen
soomaaliya maanta dowlad ma leh waxaa meesha ka baxay amniga iyo kala dambayntii sidaa awgeed hay-adaha samafalka ayaa naga codsaday inaan ku caawinno ciidamo si ay dadka dhibaataysan u gaarsiiyaan raashiin iyo gargaar waxaad goysa mooye lawaanimaad gargaartaaye hase ahaatee sida laga dheehan karo isdaarkan waxaa durbadiiba bannaan ka yimid xaqiiqada hay-adahan
intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee soomaaliya ka qarxay kudii waxaan ka mid ahaa erga ka socotay jaamacadda carabta oo loo diray soomaaliya waxaan la yaabay tirabadnida hay-adaha tansiirka ee dalkaas ka shaqeeya qaaradda afrika guud ahaan waa bartilmaameed ay hay-adaha kirishtaanka diiradda saaraan iyagoo ku hoosgabanaya gargaarka bini'aadanimada ururo kirishtaan ah oo ka socda maraykanka yurub kanada iyo astreeliya waxay dhammaan faafinayeen diinta kirishtaanka iyagoo isku ekaysiinaya hay-ado samafal waana arrin aan aniga indhahayga saaray intii aan soomaaliya joogay marka ay qaybinayaan raashin waxay sidoo kale qaybin jireen baybal garab socda ogaadana soomaaliya waa dal aan lahayn dad kirishtaan يوزع اللقمه ومعاها انجيل على بلد ما فيهاش مسيح واحد تعرف ان الصومال ما فيهاش مسيح واحد waxaa jiray meesha gaalada maraykanka u n-ka markay yimideen dacwadiina kirishtaanka in la faafiyo si aan caadihayna u socota saan caadihana u socotaa markaan aadna marka marka waxaa joogo hay-ad isbitaalka ka shaqaynayso naago iyo niman u badan oo talyaani ah oo sawirooyin ah oo dacwada wada oo kaniiniyaal iyo ninac iyo dadka u keenayo ninacaas annaga aan indhahayga ku arkay ee ninaca mid waxaa ku qoran maxamed midna waxaa ku qoran ciisa ka maxamedka haddii ciyaalka la siiyo kharaarka waxaa waaye waxaan umaleynayaa sibir inay ka soo sameeyaan sibir inay ka sameeyaan kan ciise ku qoranne inay ku soo sameeyaan wax aad u macaan labadu markaa cunto ciyaalkii waxaa arkaysaa war maxamed iga fogey ku haya ciise isii ma garanaysaa ii sheeg oo dacwadii heerka ay ka gaareen
macluumaadka ee xogaha dhexalgalka ee xambaarsantaha xalqadan ayaa ah kuwa si toosa u kashifaya kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kirishtaanka ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya waxaana lasoo gudbinayaa macluumaadka baadiriyaasha ugu caansan ee xubnihii horjoogayaasha u ahaa kiniisadaha tansiirka mid ka mid a baadariyaasha rugcadaaga ah ee hormuudka ka ahaa howlgallada diinfaafineed ee soomaaliya xilligan waa baadariga maraykanka ee lagu magacaabo nick ribken
markii dagaalka sokeeye uu dhacay dhammaan baadariyaasha kirishtaanka dalka way isaga baxeen badanaa waxay ka shaqayn jireen iskuullada iyo xarumaha caafimaadka waxaana dalka ku soo haray koox yar oo farakutiris ah waxaana na soo martay xilli aan dalka oo dhan ku joognay afar qof oo keliya
isagoo ka faa'iidaysanaya dhibaatadii ku habsatay ummadda soomaaliyeed iyo dagaaladii ragaadiyey wuxuu baadarigan si qarsoodi ah dalka uga waday howlo diinfaafineed isagoo ku guulaystay inuu soomaali badan diinta ka saaro wuxuu buuggiisa ku yidhi waxaa durbaba arrimaha uu ku dheeraanayo istaarka cusub daakafeydidooda waxaa ka mid ah soo gudbinta sida uu ahaa iskudayga cadowga iyo dhanka kale dareenka bulshada khayuuriyiinta ah oo ay ugu horeeyeen mujaahidiinta kuwaas oo iyaguna ka jawaabayay ugaarsiga ay gaaladu ku hayeen muslimiinta beegsi joogtaana ku hayay xubnihii ugu caansanaa siriibiyiinta gaaladii ridooda ee soomaalida ahaa kuwaas oo nasaarada iyo kiniisadahoodaba kala shaqaynayay duulaankoodii diinfaafineed masiixiyiinta ridoobay ee sida weyn uga tilmaanaa bulshada soomaaliyeed islamarkaana gacansaar muuqda la lahaa hay-adaha tansiirka waxaa ka mid ahaa maxamed xuseen axmed cabdiwahaab maxamed cali abuukar xareed axmed caynta goobe xuseen aadan axmed faarax ibraahim cabdiraxmaan xaaji cumar cali sheekh luqmaan elman cali axmed iyo liibaan ibraahim xasan oo dhammaan ku tegay gacmaha mujaahidiinta ilaa jahannama wa bi'sa almasiir alqaa'id ibraahim naale ayaa uu ka soo muuqanaya xalqadan qaybta labaad ee dokumentariga wawaduulo takfuruun oo isagu ka mid ahaa mujaahidiintii allah ugu dhowaatay in badan oo ka mid ah gaalada iyo baadiriyaashii qaybta ka ahaa faafinta kirishtaanka ayaa ka sheekeynaya howlgalladii ka dhanka ahaa xubnihii horboodaya faafinta kirishtaanka oo ay ku jiraan shakhsiyaadkii soomaalida ee gaaloobay niman badan oo ducaada oo kirishtaana waxaa ka mid ahaa nin la yidhahda liibaangaal asagoo shaqada sii gelaya oo meeshii hay-addii kirishtaanka ahayd sii gelaya ayaan ma garanaysaan ugu tagnay jidka soo socdo mootaan wadanay mootadii unbaan ugu degana dhash laba xabadoodaa lagu dhuftay meeshu saasuu ku baktiyey sidii u sii socotay nin kaloo asna la yidhaahdo saleebaangaal kii hore liibaangaal oo ahaa kana saleebaangaal asigana ma garanaysaa ii sheegeed galab walba wuxuu u caraabi jiray madiina walaalkii gadaashiis fadhiyey unbaa ninkii dhowr xabadood ku dhuftay baawarka waa lagu kala yaacay annaga mootadii aan la tagnay dhag walaalkii horaan usoo qaadna marka waxa waaye gaaladii qolooyinka murtadiinta ahaay oo ducaadda ahaa waxay ogaadeen in la galay oo bahasha ay ku socoto haddana isbuuc ka dambeeyey waxaan qabanay nin kaloo asna saleebaankii ila shaqayn jiray kaas markaan qabanay nin weynoo oday u ahaa waa qabanay gacantaan ku dhignay kaas waxaan geynay isbartiibada arkey xaafad agteedaan geynay waxaa lagu dilay telefishinka agaarkiisa lagu dilay waxaa waaye gaalo badan ducaad xataa kuwa cadcad oo maraykan oo ducaada oo cumar dheere allah u naxariisto soo istidlaacay aan waxaan ugu tagnay isla xaafadaas meesha la yiraahdo jidka u leexanaya dhinaca imaamu shaafici u leexanayo ayaan hay-ad ugu galnay hay-adaas waxaa joogay lix nin oo caddiin ah iyo hal nin oo soomaali ah oo ayaga ka mid ahaa toddobay ahaayeen lixdiiba maaragtay dhulkay ku dhaceen kii soomaaliga saasoo kale nick riibkin oo ahaa baadari ka howlgelayay dalka intii u dhexaysay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii iyo kun sagaal boqol toddoba iyo sagaashankii ayaa dhankiisa waxaa uu qiray saameynta ay howlgalladii mujaahidiintu ku yeesheen howlahoodii faafinta kirishtaanka dhinacyada uu milicsanayo istaarka waxaa ka mid ah fasaadka dhaqan xumada ay soo kordhiyeen hay-adahan waxay ka dambeeyeen markii ay soo cagdhigteen dalka bawlog waa mid ka mid ah baadiriyada ugu caansan ee ka howlgala soomaaliya waxaana uu filimkan soo gudbinaya warbixin uu gudaha maraykanka gaalkaasi ka jeediyey oo ku saabsaneyd howlaha ay kiniisadiisu ka qabatay soomaaliya waxyaabaha uu xoogga saaraya soo gudbintooda istaarkan waxaa ka mid ah sida ay kiniisaduhu tan iyo horaantooda ugu dadaalayeen inay kasbadaan xubno iyo shakhsiyaad soomaaliha ay ku meelmarsadaan ahdaaftooda macluumaadka ee xogaha muhiimka ee dukumentarigan u soo gudbinayaan waxaa ka mid ah xiriirkii kala dhexeeyey kiniisadahan qaar ka mid a madaxdii soo martay hogaanka kooxda riddada soomaaliya
sida ku xusan buugga the family ee laga diyaariyey xiriirada qarsoon ee hay-addan kirishtanka ah la leedahay madaxda dowladaha adduunka waxaa ku qoran in daag kooye uu adeegsan jiray awoodda maraykanka si ay madaxda dowladaha taagta daran ugu hoggaansamaan ilaahooda wuxuuna daakoya tusaale u soo qaatay siyaad barre isagoo sheegay in markii uu u hoggaansamay rabitaanka hay-adda kirishtanka ee the fellowship loo fududeeyey in uu la kulmo madaxweynaha maraykanka ronald reagan iyo in durbaba loo laba jabaaro deeqda militari ee uu maraykanku siin jiray soomaaliya
dictator of Somalia. That's to me one of the scariest stories that I found in their archive. Siad Barre was a, a, a had not a likely candidate for Christian right recruitment.
marka laga hadlayo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad barre run ahaantii waxaa jirta qiso cajiib leh oo aan ku arkay arkiifyada ururka kirishtaanka ee the fellowship maxamed siyaad barre ma uusan ahayn qof laga filanayo inuu noqdo kirishtaan laakiin markii ay ruushka ka joojiyeen taageerada ay siin jireen wuxuu bilaabay inuu raadiyo dowlado cusub oo taageero uu ka helo gaar ahaan maraykanka taasina waxay keentay in senator jack grasley oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga maraykanka inuu safar ku aado soomaaliya isaga iyo maxamed siyaad barana waxay u tukadeen ciise masiix waa sida ku xusan arkiifyada ururka kirishtaanka ah ee the fellowship wuxuuna maxamed siyaad barre si cad u sheegay inuu diyaar u yahay inuu ciise masiix caabudo laakiin inay jiraan shuruudo uu maraykanka ka doonayo wuxuuna dalbaday in loo laba jibaaro miisaaniyaddiisa difaaca iyo inuu la kulmo xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha ronald reagan iyo in loo oggolaado inuu la dagaalamo jabhadaha xukunkiisa ka soo horjeeda hogaamiyaha kiniisadda the fellowship dag cow ayaa oggolaaday dhammaan dalabaadkii maxamed siyaad barre marka aan dib u milicsano taariikhda dalkaasina waxaan aragnaa in maxamed siyaad barre uu adeegsaday hubkii uu ka helay maraykanka si uu u xasuuqo shacabkiisa ilaa maantadanna soomaaliya kama soo kabsan dagaalladaas ururka kirishtaanka ah ee the fellowshipna arrinkan uma arko guuldarro balse waa qorshe ay aaminsan yihiin inuu ilaahooda ugu talagalay soomaaliya
isdaarkan waxaa sidoo kale marka laga yimaado magacyada baadiriyaasha iyo shakhsiyaadkii ugu caansanaa ee gaalada ka howlgelayay kiniisadaha tansiirka ee soomaaliya dhanka kale oo bannaanka keenay xubno kale oo baalmadow ka galay taariikhda soomaaliya kuwaasoo lagu soo barbaariyey kiniisadaha kadibna door muuqda ee kaalin weyn ka geystay howlaha kirishtaamaynta axmed cabdulaahi nuur oo loo yaqaanay abuu muxsin almuhaajir wuxuu allah ka badbaadiyey mashruucii kirishtaamaynta waxaa allah u naxariista uu ka sheekeeyey mid ka mid ah xubnihii ugu caansanaa soomaalida ee qaatay gaalnimada kadibna qayb ka noqda howlihii tansiirka marka waxaan ku sheegaya waxaa waaye gaalada qorshe kale ma lahayn waxay u socdeen oo dhan inay dadkaas ay christianka masiixiga baraan oo maaragtay kabacdina ay ay maaragtay isticmaalaan dadkan sida hadda axmed xayl oo kaleeto nin markii waxbarashadiisa uu soo dhammaystay lasoo kaxeeyey oo buulo barda la geeyey oo dadkii qaraabadiisa iyo walaalihiisa iyo dadkii ehel ugu dhawaabuu horta masiixa ka dhigay magarad wixii kale uu gaari jiray uu gaari karay marka qorshahaasoo dhan ba waxaa meesha ka socday marka waxay ku faanayaan waxay leeyihiin fiire waxaan soo saarnay fiire axad walba kiniisooyinkaa la geyn jiray kiniisooyinkay ka hadli jireen marka waxay dhihi jireen productgeenna fiiraya bal waxa aan soo saarnay arka bibleka si u yaqaaneen waxaa lasoo gudbinaya axmed xeyle qudhiisa oo ka yaabsaday gaaladii isaga soo diyaarsatay kuna faanaya inuu gaal yahay gaalnimadana la doonayay ahalkiisa
axmedow waxaa jira muslimiin badan oo saaxiibadaada ah iyo kuwo kale oo akhrin doona buuggaaga haddaba maxay tahay nuxurka aad rabto inay kala baxaan taarikh nololeedkaada
waxaan doonayaa inaan asxaabtayda u sheego in ciise masiixuu yahay halka aan nabadda ka helayno
anigaoo kirishtan ah markii aan akhriyey buuggaaga shakhsi ahaan aad bay ii taabatay maxay tahay ujeeddada aad doonayso inay dadka kirishtanka ah ka fahmaan taariikhdaada My answer to friends and people who don't know even about me that the gospel of Christ is a gospel of suffering.
baybalka ciise waa mid nafhur badan loo marayo ma ahan waddo fudud kumana filna keliya in aad maalinta axadda kiniisadda aaddo laakiin waa inaad u diyaargarowdaa rafaad badan aadna kor u qaaddaa mucatabkaaga haddii aad doonayso inaad raacdo ciise masiix If you want to follow, you must take up your cross.
Hoffman, thank you very much. waxaa sidoo kale filimkan lagu soo qaadanaya shakhsiyaad kale oo aan ka gaalnimo yareen axmed cali xayle marka laga yimaado axmed cali xayle gaalada masiixiyiinta ah ee waayihii dambe sida weyn ugu caanbaxay nacaybka islaamka iyo aflagaadayntiisa waxaa ka mid ah baadariga murtadka ah ee lagu magacaabo aweys abuukar cali
My name is Awais Ali, and I serve as the General Secretary of the Somali Bible Society.
magacaygu waa aweys cali waxaan ahay xogayaha guud ee ururka baybalka ee soomaaliya aweys wuxuu ka mid ahaa masiixiyiintii murtadiinta ahaa ee la shaqayn jiray ciidamadii saliibiyiinta iyo hay-adihii kirishtaanka ahaa ee dalka ka howlgeli jiray bilowgii sagaashameeyadii kadib dhowr jeer oo uu si dirqi ah uga badbaaday gacanta mujaahidiinta ayuu dalka isaga cararay isagoo magangelyo u raadsaday dalka itoobiya halkaas oo uu xubin firfircoon kaga noqday idaacadda kirishtanka ee ku hadasha afka soomaaliga kadib markii ay saliibiyiintu arkeen sida uu daacad ugu yahay etoobiya iyo mashruuca masiixiyiinta waxay ku dhiirageliyeen inuu galo jaamacadda kirishtanka ee magaalada adis ababa markii uu ka qalinjabiyeyna waxaa deeq waxbarasho loogu diray jaamacadda kirishtanka ee naasariin ee ku taalla gobolka missouri ee dalka maraykanka tacab iyo tanaad badan oo lagu bixiyey kadib ugu dambayntii wuxuu aweys ku soo noqday dalka etoobiya isagoo loo igmaday inuu maskax iyo muruqba isugu geeyo sidii soomaalida dal iyo dibadba diintooda looga shakigelin lahaa wuxuuna sannadihii lasoo dhaafay olole xoogan ugu jiray sidii masiixiyiinta looga dhaadhicin lahaa inay mansab iyo matalaad ku yeeshaan siyaasadda dalka waxaana intaas sii dheer in aweys cali iyo kooxdiisa ay gudaha magaalada muqdisho ka fureen xafiis ay leeyihiin murtadiinta masiixiyiinta ah oo lagu magacaabo somaali bible society kaas oo si bareer ah ay ugu fidiyaan diinta kirishtanka qeybaha dambe ee istaarkan qaybta labaad looga dhigay dukumenti lagala magac baxay wawaduulow takfuruun waxaa lagu soo gudbinayaa kulamo qarsoodi ah oo madaxda kooxdardo ee la hesheen baadiriyaasha kiniisadaha reer galbeedka ee gacanta ku haya mashruuca tansiirka ee ka jira gudaha soomaaliya kuwaas oo daakafiid si toos ay ku sameynayso muasasada warbaahineedda alkataa'ib oo shalagala baahisay qaybtii labaad xalaqaadkan dukumentariga lagu magacdaray wawaduulow takfuruun kuwaasoo lagu soo bandhigayo kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kirishtaanka ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gadow ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee garoonka diyaaradaha degmada abaardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada gadow waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan midowda gaalada yurub ayaa sheegay in nidaamka kooxda riddada uu galay marxalad cusub iyagoona ka dayriyey xaaladda cakiran ee nidaamka gurgurte marwaan maxmed ayaa si ambaqaaday warbixintan qoraal rasmi ah oo lagu daabacay barta safiirka midooda gaalada yurub ugu magacaaban soomaaliya haweeneyda lagu magacaabo faransiiska dimaro ayaa looga hadlay xaaladda khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira dabadhiifyadooda murtadiinta ah danjiraha midooda yurub waxay sheegtay in soomaaliya gashay marxalad siyaasadeed oo cusub ah baaq deg deg ah ay u jeedisay madaxda kooxda riddada iyo kuwa mucaaradka ah qoraalka oo barta danjiraha lagu daabacay kahor inta aan lagu kala kacin fadhigii u dambeeyey ee shalay dhex maray madaxda mucaaradka iyo kuwa filla soomaaliya ayay ku sheegtay inay si dhow isha uga hayeen shirarka iyo wadahadallada muqdisho eena ka sugayso war-saxaafadeed wadajir ah oo muujinaya heshiis laga gaaro arrimaha la isku hayay balse ugu dambeyn ay fashilmeen kulamadaasi oo natiijo la-aan lagu kala dhaqaaqay fariinta danjiraha midowda yurub ee soomaaliya ayaa u muuqatay mid si toos ah ugu socotay madaxa kooxda riddada murtad gurgurte siciidan iyo siyaasiyiin kale oo saameyn ku leh siyaasadda riddada kuwaas oo magacyadooda lagu calaamadeeyey qoraalka safiirka midowda yurub ee soomaaliya qoraalka ka soo baxay midowda yurub ayaa imaanaya xilli uu dhammaaday muddaxireedka murtad gurgurte sidoo kalena fashil ku soo dhammaaday wadahadaladii u dhexeeyey dhinacyada ay garwadeenka ka ahaayeen gaalada beesha caalamka oo maraykanka iyo ingiriiska ugu horreeyaan gaalada caalamka ayaa horey ugu goodisay inay dhaqaalaha ka goosan doonaan dabadhiifyadooda murtadiinta ah haddii aysan heshiis siyaasadeed ka gaarin khilaafka ka taagan arrimaha doorashada isku horimaad dhexmaray maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano ka kala tirsan koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya casaam carafaad ayaa haya warbixintan isku hormaadada nooca kuwa u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta waxay ka kala dhaceen deegaanka yeed oo ka tirsan gobolka bokool iyo degmada xarardheere ee wilaayada mudug isku hormaadkan ka dhacay deegaanka yeed waxa uu dhex maray maleeshiyaad murtadiin ah oo taageersan guddoomiyihii maamulka lafta gareen ugu magacownaa deegaankaas oo lagu magacaabo maxamed xasan nuur iyo guddoomiyaha cusub ee koox hurdada usoo magacowday deegaanka yeed kaasoo lagu magacaabo cabdinuur maxamed isaaq maleeshiyaadka murtadiinta ee ku dagaalamay deegaanka yeed ayaa isku geystay khasaare nafeed oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxay iska direen laba askari halka mid kalena uu dhaawac yahay dhanka gobolka mudug ee bartamaha dalka soomaaliya waxaa degmada xaradheere ku dagaalamay maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta waxayna askarta hurdada dagaalkaasi isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan murtadiinta iska horimaadkooda oo ku dhex maray degmada xaradheere waxay iska dileen hal askari iyo murtad ah sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay askari kale oo ka tirsan murtadiinta maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si joogtaha u dagaalama waxayna iska dilaan saraakiil iyo askar murtadiin ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa nagay taas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu